Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka daafurtay tababar ku saabsan sare u qaadista aqoonta saxafiyiinta ka howlgala wasaaraddaasi iyo warbaahinada madaxa bannaan. Daafurka tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Somalilan, macallimiin, saxafiyiin iyo mas'uuliyiin kale. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka Somalilan Mustafa Cabdi Ciise oo daafuray tababarka ayaa ka warbixiyey tababarka iyo inta maalin uu socon doono.
tababarkan wuxuu socon doonaa muddo saddex bilood ah marka hore waxaan ku bilaabaynaa certificate dabadeedna dibloma marka dambe digri buu gaadhaya Een, waxaa idin kontrooli doona oo dhinaca shahaadooyinka iyo qiimeynta iyo shahaado bixinta bixin doona macadka tababarka shaqaalaha somalilan si ay u noqoto shahaadadiin mid la ixtiraafsan yahay waad ku tegi kartaan meel walba ood shaqo ku dooran kartaan oo hadhow aad dee een, maaragtay ku caddayn doontaan aqoontiina marka aynu saddexdaa bilood wadno waxaa bilaabi doona in la sameeyo miisaaniyadda cusbeyd ee qaranka insha allah waxaanu u bedeli doonaa macadkan marka inuu noqdo kuliyaddii saxaafadda somalilan luqaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee suxuufiga inuu een, wax ka garanayo ay tahay marka marka ugu horeysa kole professor xad baa idiin bid- idiin bilaabi doono een, english for journalismka laydinka bilaabo marka dambe advance englishka ay- ayaa laydin dhigi doonaa oo dad kaloo iyana een, een, intaa idinka sii durkin doono idin dhigaya Ee, waxaan rajaynayaa dadaalkan ma aha mid shiina oo keliya ka yimi haddii aanu wasaaraddu gacmaha isqabsan Qaar ka mid ah madsharafta kasoo qayb gashay daafurka tababarka ayaa bogaadiyey.
arrintan oo muddo dheer wasaaraddu hadal haysay in maanta ay hirgashay oo maanta aynu xarig ka jarayno furnay oo maanta ay fadhidaan waxaana mahadda iskale oo ilaahay baa mahadle laakiin waxa hawshaasi marka hore ku guulaystay wasaaradda warfaafinta wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud aqoontu sidaa laydiin sheegay maaha mid dhammaata qofka aqoon-yahankii waa qofka yaqaana aaminsan inaanu waxba garanayn mar kastoo xaraf kuu biiro mar kasta oo darajo aqoontaadu wax ku kordhaan waxay ku tusinaysaa inta aqoon kaa dhiman shaqada inaynu gacanta ku hayna ee warbaahintuna si gaara waxa weeye isbeddelka wakhtiga iyo tiknolojiyada iyo nolosha bini'aadanka waxa weeye habfikirka waxaasoo dhan saamayn buu ku yeelanayaa tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta tayada aqoonta saxafiyiinta taasi oo ka qayb qaadanaysa habsami u socodka shaqada